waay ee wain asarat haddaba tii xor tahayd baa iyadu gaalnimadii iskaga sii adkaysay addoomadiina waa la islaameen waa wada raaceen tanqabad ciddatuhaa ciddadeedii baa dabeedna goday afar shan addoomoodna waa joogaan meesha ikhtaar amatan addoonunbuu dooranaya waa hadduu yahay kuwii nikaaxulaman ayuu xalaasha ahayd hadduu yahay walaw aslamat hadday islaamtay tii xorladahay wacataqna ayaguna ay xoroobaan uma aslamna fi lcidda dabeedna ciddada ay islaamaan fakaxaraa'ira kuwo xore ayay la mid yihiinoo fa yakhtaaru arbacan afar ayuunbuu ka dooranaya waxau leeyahay sheekhu haddii ay islaamto tii xorta ahayd nin baa islaamay isagoo xor iyo addoomo qaba tii xorta ahayd baa islaamtay addoommadiina waa xoroobeen addoommadiina way xoroobeen uma aslamna markaasay dabeedna intuu xoreeyey ayaa iyana islaameen fi lcidda waana ciddadii intaanay cadaad bixin fakaxaraa'ira dumar xora ayuunbay la mid noqonayaan asliyaada xuunkood haddaynu saanay fa yakhtaaru arbacan afar buu dooranayaa afar muu meesha kala soo baxayaayo mar hadday dee xoroobeen intii aanay islaamnimada ku kulmin mar hadday xoroobeen dumar xoro asliyaada unbay noqonayaan walikhtiyaaru ikhtartuki weey waan ku doornay aw qarartu nikaaxaki baan sugay aw amsaktuki waan ku haysa aw habattuki waan ku sugay walaaqu ikhtiyaaru weeye ladihaaru iyo wlilaau maahan fila saxi haddaan qaban walaa yasixu tacliiqu ikhtiyaarin ma banaano walaa fasin faski in la tacliiqiyana ma banaano waxau leeyahay sheekhu haddaba sidee buu ninkii ku dooranayaa bal qaar ha doorto baynu nidhi siduu ku dooranaya xulay wuxuu dhay ikhtartuki naagihe waan ku doortay qarartu nikaaxaki guurkaaga waan sugay amsaktuki waan ku haystay sabatuki waan ku sugay waxyaalaha caynkaas ereyada noocaasa ayuu odhanayaa haddaba wa alaaqu ikhtiyaarun linikaax hadduu furo mid ama uu qaar furo wuxuu noqonayaa doorasho u nikaax doortay mase afar ka mida buu hi afartiinaasaan idin furay afartaasunbuu noqonaya kuwuu doortay afartii kalena kala dhaqaaqin weeye oo waa sidee dee alaaqa waxaa lagula hadlaa tamankuuxada ehe la qabo tamankuuxada ee la qabo ayuunbaa lagula hadlaa kuwii kalena kala socday ladihaaru walilahu filasaxi hadduu dhihaar sameeyo iyo ila hadduu sameeyo umasala dhabarka hooyaday baad iga tahay buu mid ku yidhi afar bilood iyo wax ka badan buu mid ka dhaartay guurkooda kuwaa muu dooran fila saxi haddaan qabano maxayna dihaarku dee waa wasfi taxriimin iluuna waa dhaarasho wadi laga dhaaranayo dee gabadh ajnabiga ayay kuwaas kuma sii haboon yihin bay yidhahdeen oo ta ajnabiga xaggeeday sii xigaan taanigu wuxuu leeya waa tacyiin linikaax weeye ka alaaq waa sidii alaaq oo kale walaa yasixu tacliiqu ikhtiyaarin walaa fasxin waxaa kaloo banaanayn doorashada in wax lagu xidho fasaka in wax lagu xidhaana ma banaano oo masalan u yidhahdo haddii aad daartaa gasho nikaaxaagaan doorto ama fasaka nikaaxaaga ayaan doorto inuu yidhaahdo ma banaano maxaa yeele waa tacyiinoo dee tacyiinna maca tacliiq ma jiro iyadoo tacliiq jiro tacyiin iyo sii caddayn ma imanayo marka waa inaanu ikhtiyaarka iyo fasaka midnaba aanu ku xidhin wax tacliiq la yidha walow xasara hadduu ku koobo alikhtiyaara doorashada hadduu ku koobo fii khamsin shan in dafaca waxa reebmaya man zaada nikaaxu man zaada inta kaloodhay nikaaxoodii waa reebmaya wa calayhi waxaana guudkiisa aday atacyiinu inuu cayino ayaa waajibka uu caddeeyo afartii inuu kasii caddeeyo wa nafaqatuhunna nafaqadooduna waajib ayay ku tahay xataa yakhtaara inta uu ka dooranayo fain taraka alikhtiyaara doorashada hadduu ka tago xubisa waa la xidhayaa waxau sheekhu leeyahay aynu ku soo dhex jirnay masalan ninkii gaalka ahaa ee dhowr dumar ah cadadkii sharcigu ninka islaamka u ogolaayee afarta ahaa afar iyo wax ka sii badan isagoo qaba la soo islaamay marka inuu afar ka doorto ayaynu soo tilmaanay inay waajib ku tahay haddaba wuxuu sheekhu leeyahay haddii uu hortu doorashadii ku koobo shan oo yidhaahdo shantaas ayaan doortay toddobiyo sideedna ay ahaayeen hortu taasi waa ansaxayaa oo guurka inta intaa ka dheeraadkiina waa reebmayaa shantaas oonbaa hortu usoo hadhayaa oo wixii dheeraadka ahaayee wandafaca man zaada nikaaxu man zaada calaa daalika intaa wixii ka kordhay guurkoodiina wuu reebmayaa iyo way ka hadhayaan walow yaanu tacyiin taamaba ahaanini wa calayhi tacyiinu caddayn ayaana waajib ku ah taama inuu intaa dabadeed sameeyo oo dee uu markaa shan afartii kala soo hadho uu tan shanaad ka dhex saaro hayna meeshii dee wuxuu ku haystaa cadadkii sharciga ahaa wax ka badan ayuu la soo hadhay iyo weliba dee inuu darar iyo dhibaato ayagana ka dafciyo oo dee lama oga miday tahay ta mankuuxadaah ee la qabay iyo ta mufaaraqadaah ee la furay miday tahay lama kala garanayo markaa waa inuu cayinaa wanafaqatuhuna wa calayhi waxaa guudkiisa nafaqatuhuna nafaqadooduna waajiba ayay ku tahay dumarkaa xataa yakhtaara inta uu dooranayo macnaha markuu shan ku soo reebo shantaana nafaqadoodii waajib bay ku wada noqonaysaa inuu nafaqeeya ilaa uu shantaa afar ka dooranayo maxaa yeelay mar hadday dee isagii u joogaan oo xukmu nikaaxi ay maxbuus ku yihiin ay ku xidhan yihiin isaga ayaa laga rabaa nafaqadoodii iyo waxsiintoodii fain taraka alikhtiyaara xubisa haddii uu doorashadii ka tago oo uu afar ka dooran waayo dumarkii ama shantii hadduu afar ka sii dooran waayo xubisa waa la xidhi oo jeelka ayaa loo taxaabayaa maxaa yeelay dee wuxuu ninkani iska diiday oo uu la iman waayey waajib aan cid aan isaga hayn ee aanay la imanaynin waajib cid aan isaga hayn ee aanay la imanaynin ayuu iska diiday hadduu yidhaahdo haddaba bal dumarku waa qaar wada wanaagsan bay ahaayeenoo bal mid aan doortay iyo midaan sii daayo kalaba garan maayo hala yar kaadiyana waa loo kaadinaya ilaa saddex cisho ayaa loo kaadinayaa bay yidhahdeen laakiin nafaqadoodii waa la siinayaa fa in maata haddaba hadduu dhinto qablahu doorashadii ka hor buu dhintay ictadad xaamilun mid uur lii bihi biwadci lxamli bay ku ciddo tirsan wadaatu ashhurin tii bilaha u saaxiibkahayd iyo wakayru madkuulin bihaa midaan lala aqalgelini biarbacati ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen ayay ku ciddo tirsan wadaatu aqraa'intii qur'iyada ku ciddo tirsanayseena bil akhari ka badan min alaqraa'i iyo wa arbacati ashhurin wa cashrin kooda badan ayay ku ciddo tirsan wa yuuqafu waana la joojin nasiibu zawjaatin xaasas nasiibkoodana waa la joojinayaa xataa yastalixna inta ay ka heshiinayaan waxau sheekhu leeyahay ninkii la soo islaamay tobaneeyada dumarka ah ee aynu nidhi cadadka sharcigu u ogol yahay waa afaruna waa inu afar ka doortaa inta kalena iska sii daayaa ayaa intuu xaamxaamanayey ayaabay naftiba ka baxay fain maata qablahu qabla alikhtiyaar bal horta dumarkii siday u ciddo tirsanayaan ilain meeshii labaa ku jiro dumarkii waa laba qaybood qayb dee sharci ahaan dee dumar ugu ah oo dee waa kuwu dooran lahaa qaarna waa qaar mufaaraqaadahoo dee markii uu islaamay mufaaraqadooda ay ka bilaabmayso oo waa kuwii uu ka hadhay ee uu iska reebay markaa sidee bay u kala ciddo tirsanaya ila labadii ciddana waa kala duwan yihiin wuxuu yihi horta ictadad xaamilun bihi biwadci lxamli gabadha uur kale ee dumarka aanu ka dooran ku jirtaa iyadu ilmaha ka dhalidiisa ayay ku cido tirsan walow dumarka daatulaqraaga la yidhaayo caadada laba ha ahaatee maxaa yeelay dee umulidda ayay ciddadii geerida ciddatulwafaat iyo ciddatulfiraaq labadiiba biwadci alxamli ayay ku dhammaanayaan wadaatu ashhurin wagayru madkuulin biha gabadha daatu ashhurkaahee ku ciddo tirsata bilaha gabadha bilaha ku ciddo tirsataana dee ama waa ta sakiirada hee yar een xilligii xaydka gaadhin ama waxa way ta aayisada ah ee iyadu da-dii lagu xaydayay dhaaftay kuwaasi waxay ku ciddo tirsadaan saddex bilood sidai aayadda qur-aanka ay tilmaamaysay iska haddaba wuxuu leeyahay gabadha daatu ashurka ah ee bimacnaa ama sakiiro ama aysa ama midaan dee caadaba lahayn ah waxay ku ciddo tirsanaysaa wagayru madkuulin biha iyo taan lala aqalgelin biarbacati ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen bay ku ciddo tirsanaysaa waa ixtiyaad ahaanoo dee mid la arkaaba inay zawjo tahay ayaa suurtagal ah oo kuwii uu doortay ay ka mid tahay ayaa dhici karta kuwii markaa uu dooran lahaa inay ka mid tahay markaa dee taa taa kayru madkuuladaahina dee iyada markay mufaaraqo tahay iyadu may lahayn cadadbax laakiin markay mutawafa canhaa tahay ayay dee cadadbax bay lahay wadaatu aqraa-in tii iyada qur'iyaalka u saaxiibka ahayd qur'iga dee waa duhri na waa la yidhi waa xaydna waa la yidhi alaaata quru baa ilaahay yidhi quriga waana duhrina waa la yidhi xaydna waa la yidhi lakiin shaaficiyadu duhri bay yidhaahdaan gabadhii iyadu ku cadadbaxaysa waa dumarka xayd caadada leh ee caadada hela dumarkaasi dee saddex jeer intay ka daahir noqonayaan ayay ku cadadbaxayeen markaa gabadhaa iyadu quriga ku ciddo tirsataana waxay ku ciddo tirsan bil agtari ta badan min alaqraa qur'iyaalka iyo waa arbacata ashhurin waa cashra afar bilood iyo toban habeen inta badan kulbatooda badanubay ku ciddo tirsanaysaa maxaa yeelay mid la arkaa dee waxaa suurtagala inay zawjo tahay oo ciddatulwafaat ayaa lagu yeelanayaa ama inay tay mufaaraqa fi lxayaa mid intii u noolaaba uu faaruqay oo iyana qur-iyo ayay ku ciddo tirsanaysaa waxa waajibay in la dadaalo si ay dee zawjiyaalka guursanaya yaqiin ay ugu ugu xalaal noqoto daba qoriyaalkii hadday dhammaadaan intaan saddexdii afartii bilood iyo tobankii habeen dhamaystirmin waxay dhammaystiraysaa afarta bilood iyo tobankii habeen mudka ka bilaabmaya haddii ay afartii bilood iyo tobankii dhammaadaan iyo qoriyaalka dhammaana qoriyaalka ayay dhammaynaysaa oo xilligii ay islaameen ama xilligii uu isagu islaamay kooda horeeye u islaamay ayay ka bilaabmaysa wa yuqafu nasiibu zawjaatin xataa yasalixna xaggii dhaxalkii ayuu inoo galay sheekhuyo nasiibkii islaamaha balle afarun baynu dee islaam sharci ahaan naqaanay afar zawje haddana meesha dee waaba tobanee yaaba joogtee sidee baa la odhanayaa wayuqafu nasiibu zawjaatin waa la joojin waliba kuwii muslimaadka ahaa dee hadday rubuca ku dhaxlayaan oo aan awlaadi jirin hadday awlaadi jirto thumun ay ku dhaxlayaan ama caayil ama hayru caayila loona qaybin maayo inagu odhan mayna aynu u qaybin oon isu leekaysiino maxaa yeelay dee waxaan ognahay in zawjaad ay jiraanoo sharci ahaan dee afar unu qabay inta kale aanu qabin dee kuwiina cayntoodii waynu ka jaahil noqonay marka waa in laga tago xataa yasalixna ilaa intay ka heshiinayaan iyagu ay kasoo heshiinayaan marka wixii waxay iyagu ku heshiiyaan hadday dhahaan kala badsiiyo hadday yidhahdaan dee markay murmaanay isla wareeraan wixii ay kala badsi iyo isleekaysi iyo waxay iyagu uqaybsanayaan ha u qaybsadaan xaqi ilaa iyaga ayuu sugnaadeen فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر بل قرشيدي قبض محي نقول مركا إسلامته أما أي مركا إسلامته الدوبان أما متكود متك كلا أكعر أسلما إذا أسلما مركا إسلامان لابد أن معهم وذكره istamarat innafaqatu nafaqadii waa daa'imaysaa ee walow aslama hadduu isagii islaamo wa asarat ayadina ay gaalnimadii ku adkaysato xata inqadat ilciddatu ilaa ciddadii ay go'do falaa waxba male wain aslamat fiihaa hadday islaamtana lam tastaxiq limuddati takhalufi waxba mudanaysa fi ljadiidi haddaan qabanno wuxuu sheekhu leeyahay haddii ay islaamaan labadii zawj ayaa islaamay macan bay wada islaameen oo isku mar iyo wada ashahaateen ama qabla dukuul ama bacda dukuul midkay doontaba ahaato istamarat innafaqa nafaqadiiya waxay isa siinayeen waa daa'imaysaa maxaa yidha dee nikaaxii iyo tamkiinkii labadaba meesha waa ku jiraanoo waa daa'im walow aslama hadduu isagii islaamo wa asarat ayadina ay gaalnimadii iskaga sii adkaysato xataa inqadat ilcidda ilaa gabadha ciddadeedii goday falaa falaa nafaqata laha walaa shaya min min baqiyati lmu'an nafaqo male iyo qarashyadii kala toona maxaa yidhi iyada ayaa xumaatay oo islaamkii ka hadhay naashiisoo kale ay noqonayso waaya falaa waxba male wain aslamat fiiha haddaba haddii ay islaamto fiiha muddadii ayay dhexdeeda ciddadii bay islaamtay dhexdeeda lam tastaxiq limuddati takhalufi fi ljadiid muddadaa takhallufkii ay harhsanayd masalan ilaa labaatan iyo cisho ayay ka harhsanayd muddadaa iyadu waxba mudan mayso jadiid haddaan qabanno maxaa yaele iyadaa isaacada samayso da islaamkii kaa dhow xumaatay qadiimku wuxuu leeyahy waa waajibaysaa oo isagu wuxuu leeyahay dee akhirkii bay nooga caddaatay inay iyadu markaa zawjo tahay oo waxna lama imane ninku dee isagaa gabadha ka tegey walow aslamat hadday islaamtaa iyada awalan marka hore fa aslama fi lcidda isagiina ciddadii ayuu soo islaamay aw asara ama intii ciddadii kadhamaysa gaalnimadiisii buu iskaga jire falahaa nafaqatu lciddati bay leedahay cala saxiixi haddaan qabanno waxau sheeku leeyahay haddii ay islaamto gabadhii ayaa islaamtay marka hore ayay gabadhi islaamtay isagiina ciddadii ayaa dhexdeeda uu soo islaamay ama intii ciddadeedii ay ka dhammaanaysay ayuu iskaga sii adkaystay gaalnimadiisii falahaa nafaqat lciddati cala saxiix intaa ay ciddo tirsanaysa ila markan dambe kala dhaqaaqade inta ay ciddo tirsanay nafaqadiisi way ku leedahay dee markaa iyadoo ay horeysa haddaysna ciddada uu soo islaamay muddadaa uu ka hadhay waxay ku mudanaysaa iyadu dee farad waajib ku ahaa islaamnimadana waajib ku ahayd bay iyadu gudatay farad mu- mudayaqa nafaqadii markaa ka joojin maayo sida dee soomka oo kale markanu isaga iska sii adkaystayna hayd wanaag bay samaysay isna nikaaxiisa inuu ilaashado dee gabadhi ka daba islaamo ayay ahayd bay leeyihiin markaa rajiciy oo kale ka dhignay waana calo saxiix taaniga wuxuu leeyahay saxiixa ka horjeedaa waxba ku mudan mayso isna tacliilkiisa ayuu leeyahay wain irtadat hadday ridowdo naagtii baa ridowday oo ibtilowday oo diinta ama nebiga ama malaa'igta cayday falaa nafaqata wax nafaqaa male wain aslamat fi lcidda ciddada haba soo islaamteen wain irtadda hadduu ninkii ridoobo diintii iyo ilaahay uu caayana falahaa nafaqat lcidda iyadu nafaqadii ciddada ayay ku leedahay waxaa sheekhu uu leeyahay haddii ay haweenaydii keligeeda iyadu ridowdo oy diinta ka baxdo intaa ay gaalnimada ku jirto wax nafaqoy leedahay ma jirto wain aslamat fi lcidda walow ciddada dhexdeedii haba soo noqote intaa hore waxba yeelan mayso maxaa naashisa ayay noqonaysaa naashiso oo kale ayay noqonaysaa mar hadday gabadhu ninka amar diiddo ku samayso dee nafaqadiisu waa ka dhacaysay de marka ilaahay markaa ay ka baxday diintiisina waa kasii awleysanta markaa laakiin ay soo islaamto ayay usoo noqonaysaa wain irtada hadduu ninku ridoobo keligii falahaa nafaqat lcidda iyadu nafaqada ciddada ayay ku leedahay maxaa yeelay maanica yani kala kaxeeyey waxa weya jihadiisa iyo dhinaciisa ayuu ka yimi hore waataynu usoo tilmaamaynay haddii uu labada midkood gaaloobo ama ay labadooduba gaaloobaan haddii ay qabla dukuul yihiin oonay sarayn tanajazat ilfurqa inay kala dhaqaaqayaan haddii laakiin ay bacda dukuul ahayeen ay is arkeen waxaynu nidhi yani madhabka shaafici wuxuu ahaa haddii uu soo islaamo kii ridoobay ama labadoodiba hadday soo islaamaan intaa aan ad aanay cadad bixin in daama nikaaxu nikaaxoodii daa'imaya ayaynu soo tilmaana markaa taasi ma aha say soomaalida astakfirullah inuu qofku iska yidhaahdo ma aha waa in qofkii markaa wuu gaaloobay soo maydhaa shahaadada loo laqimaa toobadaba uu la yimaadaa ee maaha un inu yidhahdo astakfirullah keliya inay gabadhi ugu soo noqonayso ma aha markaa waa intaa loo fahma wallahu aclam الخيار والإعفاف ونكاح العبد باب كان وحى شيخ وكذا هذا يا صدح الرمود والخيار كي حق جورك لبدي قفي سقوي متكود وخيار كي يلني يدور يعفاف كي آه بمعنى أجورتها أما دورسته والدك iyo nikaaxu lcabdi addoonka guurkiisii wajada idaa wajada markuu helo axadu zawjayni laba isqaba midkood bil aakhari ka kale marka uu ka helo dunuunan waali ow judaaman ama cudurka judaamka la yidhaha ow barasan ow ama wajadahaa u xelay radqa iyadoo ruuxii dumar ahayd uu kaga gufaysan yahay hilib ow qarnaha ama iyadoo laf ay kaga gufaysan tahay oo wajadatu ama waxay shay ninkii cinniinan isagaoo aan awood lahayn oo ama majbuuban isagaoo alaabtii laga jaray tawatal khiyaaru khiyaar ayaa sugmaya fii faski nikaaxi nikaaxa faskitaankiisii khiyaar ayaa ugu sugmaya waqiila waxaa leey in wajada bihi haddii uu ka helo misla caybihi ama in wujida bihi haddii laga helo mislu caybihi in wajada bihi hadduu saaxiibkii ka helo misla caybihi caybtiisa oo kale falaa maya waxa uu leeyahay sheekho waxa uu inoogu soo horreysiiyey khiyaarkii oo bimacnaa labadii ruux ee isqabay oo midkood door uu guurkii ka yeelanayo marka waxyaalaha cuyuub cuyuubna waa la yidhaahdaa waa laba qaybood bay saddex qaybood bay uqaybsamaan oo qeyb mushtaragahoo rag iyo dumarkuba ay wadaagsadaan oo labadaba laga helo iyo qeyb gabadha ku gaara iyo qeyb ninka ku gaara markaa qeybtii mushtaragga ahayd ee labadoodaba laga wada helayay ayuu sheekhu inoo soo horreysiyey waxaa markaa sheekhu yihi haddii uu ka helo labadii ruuxee isqabay kii kale hadduu waali ka helu ku ogaado inuu waalan yahay walow waalidaasi miduu ka yar mimiyiirsanayaba ha ahaato markaa junuunkuna waxa weeye waa dareenkii iyo wax kala soociddii un baa maskaxda ka tegaysaa isagoo dhaqdhaqaaqii iyo awooddii kala leh ayuunbaa wax kala sooci iyo dareenkii qalbiga ka tegaya isaga miyir doorsoon iyo suuxdin marahiyo iyada taasi kuma jirte waa waalida dareenku caadi uga wada tegayo ee muddadana uu qaadanayo amaa wuxuu ka helay midkoodii kii kale judaam ayuu ka helay cudurka judaamka la yidhaahdo judaamkuna waxa weeye waa xanuun khatar ah oo masalan xubinka ayaa marka hore casaanaya dabeedna wuu googo-aya wuu madoobaanaya wuu soo daadanaya dabeed ow barasan ama baras ayuu ka helay barastuna waa isna cadcadaan jidhka ku dhacaya oo dhiigga ka tegsiinaya saddexdaa arrimood waa mushtarag oo wa ka wada dhexeeyaan oo raggana waa laga helaa dumarkana waa laga heli karaa oo gabadhii waa waalan kartaa judaamkii baa ku dhici kara barasi baa ku dhici kartaa ninkii waa waalan karaa judaan baa ku dhici kara baras baa ku dhici karta saddexdaa ceebood waa ceebaha mustaraga la yidhaha ay wadaagsadeen halkan waxaa markaas inoo sheegay wixii ruuxa dumara ku gaarka ahaa oo wajadahaa radqa aw qarna ama wuxuu helay ninkii ruuxii dumar ahaa iyadoo radqa ama qarna markaa radqaduna waxa weeye waa xubinkii iyo farjiga oo hilib awdo qarnuhuna waa iyadoo lafi ay awdo ayaa la yidhaahdaa haddii markaa ruuxii dumar ahaa iyadoo xubinkeedu awdan yaho ama hilibku awdan yahay ama lafku awdan yahay uu helo yacni khiyaar bay ayuu yeelanayaa ninkii inuu guurkii fasakdo khiyaar ayuu leeyahay ama ninkii ayaa waxay ka heshay intana waa intii ninka ku gaarka ahayd ciniinan ayay heshay oo bimacnaa waxay ku ogaatay isagoo ciniin ahoo aan bimacnaa gelmadii karaynin oo aan awood lahayn isagoo xubinkiisii uu iska fayow yahay aw majbuuban ama waxaaday mid lagaba jarayoo eeladiiba waa laga gooyey intaas oo dhan haddaba idaadaa muqadarka ah ee aynu halkaas soo gelinay wajada idaa wajada axadu zawjayni bilaakhari junuunan aw judaaman aw barasan aw wajada radqa aw qarnaa aw wajadatu ciniinan aw majnuunan sabata alkhiyaar fi faski nikaax halkaasuu jawaabkeedu uga noqonaya waxaa sugmaya kii ceebta helay ee ka kale lamaanihiisa kale ceebta ka helay alkhiyaaru door door qaadasho ayaa usugmaysa fii faski nikaaxi nikaaxa fasakidiisii khiyaar iyo door buu u leeyahay laakiin waa goorma waa markaa ay sugnaato ee qaadi agtii lagu caddeeyo ceebahaasi ay ku sugmaan in afar lixdaa saddexdaa arrimood ee mushtaraga ah iyo afartaa midba labada la gaar yahay uu khiyaar ku sugmayena jumhuur culamaa culimada badidooda saas ayay ku tegeen aahaar baana ku timi saddexdaa hore ee mushtaraga ah ee waalida ama judaamka ama barasta ah waxaa markaa xukumay cumar bnu khadaab imaam shaafici ayaa ka wariyey waxaana yidhaahdeen de waa arrin iska tawqiifiyaho ra'yigiisa dee muu guurkii ku fasaqeen xadiis baa jiray isna rasuulku sala lahu alay slm uhi fir min almajduumi firaaraka min alasad qofka judaamka qaba sidaad uga cararay sidaad libaaxa uga cararayso uga carara ayuu yidhi fir min almajduumi qofka judaamka qaba waxaad uga carartaa firaaraka min alasad sidaad libaaxa uga cararayso kale uga carar midda labaad dee baalka judaamka iyo barasta iyo waxay yidhahen waa waxyaalaha la kala qaado ayuu ka mid yahay midda labaad dee mawadadii iyo kalgacaylkii iyo isku soo dhawaanshihii iyo unsigii ayaa meesha ka baxaya marka masalan cuduradani ay yimaadaan waalida iyo judaamka iyo barasta iyo isu soo dhawaanshihii ayaa meesha ka baxaya oo maqsuudkii nikaaxu u lahaa ayaa meesha ka baxaya arrimaha kale dee marka masalan meesha ama gufaysatay ama ninkii bilaawood yahayna iyaduna waa la noocaasoo maqsuudkii nikaaxula ama arrimihiisii ugu waaweynaa ayaa isna meesha ka baxaya sidaa darteed ayay leeyihiin sabata alkhiyaaru fii faski nikaaxi qiil baa wuxuu leeyahay in wajada bihi mila caybihi falaa in wujida bihi milu caybihi haddii laga helo in wujida bihi haddii laga helo isaga milu caybihi ceybtiisa oo kale ceybta saaxiibkii oo kale haddii laga helo khiyaarkii ma yeelanayo yani haddii in wujida bihi milu caybihi caybu saaxiibihi haddii isaga lafdiisa laga heluu leeyahay ceebtan saaxiibkii oo kale ma fasakan karayabu qiilku leeyahay oo haddii dee islaanta uu kaga fasakanayay judaan bay leedahay ama baras bay leedahay haddii isagii lafdiisii qabo judaamkii iyo barastii dee kama fasakan kale bay leeyihiino dee waa isiman yihiin labadoodii baa siman markaa sidaa daraaddeed ayaanu uga fasakanaynin qawlkaa laakiin hore waxay leeyihiin wax farqi oo ay leedahay ma jirto in qofkan qofka kale ceebta ku ogaaday inuu isagu leeyahay iyo inaanu lahayn farqigo ay leedahay ma jirto maxaa yeelay qofka dee waxa isaga ku yaala iyo waxa cid kale ku taalla wuxuu aada uga eegsada waxa cidda kale ku taalla wajada bihi ama in wajada bihi ama in wajada bihi hadduu ka helo misla caybihi falaa ma fasaqanayo in wajada bihi hadduu ka helo saaxiibku misla caybihi ceebtiisa oo kale hadduu ka helo falaa ama in wajada bihi haddii isaga laga helo mislu caybihi ceebtii ceebta saaxiibkii oo kale haddii isaga laga helo ma fasaqanayo walow wajadahu hadduu helo khunsaa labeeb waadixan oo cad inuu yahay ayuu ku helay falaa fasaq male khiyaar male filadhari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay masalan labadii zawj mid ahaantooda ayaa kii kale wuxuu ka helay uu ka ogaaday inuu yahay khunse labeeb waadixa weliba macnaha khunsaha waadixana muxuu uga jeedaa dee ishkaalkiisii uu baxay oo ama lab ku caddaaday ama dhadig ku caddaaday lab ama dhadig midun ku caddaaday labeeb buu ahaa laakiin labeebnimadii waa ka suushay o dee labnimu ku cadday ama dhadignimu ku caddaaday falaa khiyaara law fil adhaari adhar haddaan qabanno khiyaar ma yeelanayo kaa kale ama calaamo qaciyaho masalan dee dhalmo ilma masalan gabadha ay dhashay oo kale ha noqdo ama mid daniya maxaa yeelay waxaa la leeyaha haddii dee masalan marka hore ruux dumara looma malaynayo god yari uu ku yaalo ama dee wax yaroo meesha ay ka laalaadaan iska burase idunba iska noqonaysaa maqsuudkii nikaaxana waxbama yeelayso walow xadatha bihi hadduu kusoo dariyo uu ku yimaado caybun takhayarat way door qaadan ilaa cunatan awood darro bacda dukuulin galma dabadeed timi mooyaane ow bihaa iyada ayuu ka helay takhayara isna waa door qaadan filjadiidi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii ninkii caqdiga dabadi intii ay ismeersadeen ayaa waxaa ku yimi ceeb masalan alaabtiiba waxbaa kaga dhacay takhayarad way door qaadanaysaa markaa way door bay yeelanaysaa dee darar iyo dhibaato ayaa ka soo gaadhaysa waxaa laakiin uu ka soo rabay ilaa cunatan xadaat bacda dukuul ayadaa awood daro ninkii ku timi intii ay reer ahaayeen ay isu galmoodeen ay xaas noqdeen awood darro ku timi mooyaane dee maxaa yeelay iyada taa markaba waxaanay u door qaadanaynin dee maqsuudkii nikaaxa iyo ujeeddadii lagala haba xadsiyo meherkeedii iyo waxbaa sugnaaday oo guurkii horta markii hore waa hirgalo waa sugnaaday oo iyadu xaqeedii markaa waa heshay laakiin waxaa dee iyada muddo ayay dheeraada ayay iyadu yeelanaysaayoo xaggaa dambu sheekhu inoogu sheegi doonaa awxa bihaa aw xadatha bihaa ama gabadhii ayaa ceebi ku timi takhayara ninkii wuu door qaadanaya filjadiidi haddaan qabanno sidii isaga markay ceebta ku timi oo dhan kale jadiid baynu idhay qadiim baa ka horjeeda wuxuu leeyahay maya waxba isagu door qaadan maaye dee wuu iska furi karaa iyado ila ismay furi karaynin isaga wuu iska furi karaa waxba yeenan khiyaar iyo soo gelin buu leeyahy meesha walaa khiyaara door uguma sugnaanin liweliyin weli bixaadisin ceeb xaadis ahoo timi wakadaa bimuqaarani jabbin wa cunnatin wakadaa bijabbin wa cunnatin muqaarinayni oo la soo xidhiiday ayana waa kula mid wayatakhayaru wuu door qaadan bimuqaarini junuuni bijunuuni muqaarinin waali la soo xidhiidhay wakadaa jadaamin iyo barasina waa kulmay fila saxe haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay weligu khiyaar ma laha gabadha weligeeda khiyaar ma laha xaadis ninkii ku timi ceeb xaadisa oo hadda ku timi oonu hore ulahayn maxaa yeelay imika dee curfi ahaan waxaa ku timi ee ku soo dariyey dee wax caar iyo ceebi ka qabsan mayso laakiin marka hore hadduu dee nin ceebaysan uu masalan raaciyo inantuu weliga waha u guuriyo dee meesha caar iyo ceeb baa kasoo haleelaysay laakiin iminka iyagoo caadiha bacdimaama wax ku yimi ay tahay weligii markaa door yeelan maayo walaa khiyaara liweliyin bixaadisin wayatakhayaru bimuqaarani wakadaa bimuqaarani jabbin wacunnatin waa min idaafati sifati lilmawsuuf baa la yidhahdaa bijabbin wa cunnatin muqaarinayni bimacnaa waa goyn jab waa goyn xubinkii laga jaray cunna iyo awood daro muqaarinahoo caqdigii lasoo xidhiidhay markaa hore lama ogeyne markii caqdigii dhacay bay waxaan yimaadeen oo la ogaaday waxayla dee aya ayada ayaa dararkii uu gaar ku yahay xagga weliga wax caariya ceebi kama haysato haddaba waxaa la yidhi dee bal ayada tan jabiga iyo goonaa goynta waaba la arki kara inaan meeshii waxba ku olin cunadan iyo awood daradan see lagu ogaan karaa bacdan maba aanay reeroobinba sideebay kuma iman kartaa yani takabud fara badan bay wadaadadu ay halkaa kakana qaar baa yidhi de waa isagoo qirto un inbay kaminaysaa yidhahdo waar ninkayga nin awood laba maihi cuda qaar ba waxaa waxaa lagu suuraysan karaa dee isagoo masala markii hore gabadhan hore usii qabay oo weligu marka awood daradiisa uu yaqaanay oo furay oo dabeetna kadib uu doonay inuu guursado halkaasay ka iman kartaa bay yidhahda taa markaas iyadana door umale weligu wayatakhayar bimuqaarini junuunin bijunuunin muqaarinin haddii ay laakiin weligii door buu leeyahay hadday waaliin ninkii la soo xidhiidho oo dee isla markiiba u waashowna iyagoo markii la caqdiyayba haddii ninkiiba maryihinu dhigto oo la arko ninkuba inuu xuf yahay dee khiyaar buu yeelanaya weligii wakadaak judaamin iyo aw barasin judaam judaami wa barasi judaamki iyo barasi hadday la soo xidhiidhaanna weligu door ayuu yeelanaya sila sax haddaan qabano maxaa yeelay dee caar iyo ceebina meesha waa ku jirtaa midda labaad ee waa in waxaan uu qaadsiiye iyana meesha waa soo geli karaa sila saxix haddaan qabano aanigu wuxuu leeyahay maya dararkani gabadhan buu ku gaar yahay waxba weligu khiyaar male buu leeyahay wlkhiyaaru doorkuna cala lfawri deg deg ayuu ahaaday wlfasku qabla dukuulin faska dukuul ka horeeya yusqud lmehra buu ridaa wabacdahuna alasaxu anahu yajiibu bihi waxaa ku waajibaya mehru mislin in fusika bimuqaaranin haddii lagu fasakay aw bixaadiin bayna alcaqdi iyo walwadi oo jahilahu uu ka jaahil noqday alwaai ninka waadiga ah u galmoonayana walmusamaa baa waajibaya in xadaa bacda wadin haddii wadi dabeediyey uu yimina wuxuu sheeku leeyahay ruuxan khiyaarka la yidhaahdo uu u door yeelanayo qofkii ceebahan inuu ku fasakdaa markuu sugnaado cala alfawr waa deg deg macnaha mar alliyaaliya marka masalan uu labadiis qabay midkood midka kale ceebtii ku ogaado waa inuu isla markaaba fasakdaa buu leeyahay hadday sanada iska sii wada joogaanay waalidaa isku wateen dabeetana markii dambuu iga soo dhacay oo iminkaan fasak doonayaa ma imanayse mar alle marka la ogaado ayaa la doonayaa si deg dega inuu fas haddii kale xaqeedu waa dhacaya cala alfawr xel waa khiyaarulcayb cala alfawr sidii beec oo kale cala alfawrtana waxaa loo jeedaa dee ruuxii masalan fasaqa doonayay doonidiisa iyo xaakimka gaadhsiintiisa ayaa cala alfawr ah ee masalan dee markay cunno oo kala tahay yani awood la-aan xagga ninkaa markay tahay dee sanad bacda dukuulna weliba ay tahay dee sanadiiyo waxbaa la eegayay waxaa kaluu sheeku yihi walfasku fasaka qabla dukuulin gabadhii oo aanay ninkii is arag oo wax galmii dhex marin la fasakaa yusqidu lmahra meherkeedii wuu ribaa wax mehero yeelanaysaa ma jirto mutcana male maxaa yeelay haddii ceebtu isaga ay ku timid dee ayadaa fasakatay oo waxba ma laha haddii ceebtu ayada ku sugan yahayna dee sababtii fasaka ayaa ayada laga helo inay iyadu fasakatay oo kale ayay ka dhigan tahay saasay meher la-aantu wa bacdahu walfasku bacdahu bacda dukuul galma dabadii fasaqa yimaadaa alasaxu asaxu waxa weeye anahu yajibu yajibu bihi yajibu bihi mehru milin mehru masaal ayaa ku waajibaya asax waxa wey anahu yajibu mehru bihi mehru mil mehru masaal baa ku waajibaya in fusika bimuqaarinin lilcaqdi haddii lagu fasaqay nikaaxa wax caqdiga la soo xidhiidhay ama waali ama jabi ama masala baras la soo xidhiidhay caqdiga haddii lagu fasakay meher masaal ayaa waajibaya aw bixaadiin bayna alcaqdi walwai jahilahu lwai ama waxaa lagu fasakay shay ceeb xaadis ah oo timi caqdiga iyo waddiga galmada dhexdiisa ayay timi jahidow haddii kan u galmoonayeen jaahil buu ka ahaa oo ceebtani hore umay jirin bacda alcaqdi bay timi oo gabadhani barasan iyo waxaan ay qaaday ceebtaasi markay timi uu isagoon ceebta ogeyn buu ninkiina xidhiir la sameeyey taana waxa waajibaya behormasaal ayaa waajibaya marka dee gabadhii mar haddii uu ku istimtaaco is arkeen shaygii musamaha ahaa ee la magacaabay meherkii la magacaabay dee waxa loo magacaabay waxa loo qabayy ruux saliima inuu yahay tiina may imanin caqdigii ayaa wuxuu ka dhiganya tasmiiraan isagoo dhacay marka labadu waxay ka dhigan yihiin isaga oo aan wax meher la-aana ku dhacay wax meheree aanu ku jirin marka waxaa loo noqonaya bedelkiisii oo mehermasala walmusamaa in xadaa bacda wain waxaa kaloo waajiba uhi musamihii musame waa maxay waa wixii la magacaabay ee mehernimo lagu magacaabay baa waajibaya in xadaa bacda wain haddii uu yimi ceebtani wadi dabadii maxaa yeelay dee musamahan iyo meherkan la magacowday wadigan intaan sababtii khiyaarka la helin yimi ayuu ku sudmay markaa ma doorinayo kan horena muxuu ahaa waxay hayd ceeb timi caqdiga iyo wadiga wadiga uu weliba ka jaahilahaa markuu wadiyay ceebta ceeb xaadis oo caqdiga iyo wadiga uu jaahilka ka ahaa dhexdooda timi ayuu kaa horanayay kahore masaalkana waa marka muqaarin lagu fasakha ayuu ahaa qaybta hore walow infasakha hadduu fasakhno nikaaxi biriddatin ayuu ku fasakhmay bacda wadin galma dabadeed ahaatay falmusamaa musamihii wixii la magacaabay ayaa waajibaya walaa yarjicu zawju bacda alfaski bilmahrina ugu noqon maayo calaa man qarahu kii ku degay fi ljadiidi haddaan qabano waxau sheeku leeyahay haddii nikaaxi uu ku fasakmo biridda bacda wain intii ay is arkeen labada ruux dabadood ayaa midkood gaaloobay diintii ilaahiyo nebiguu caayay intii gabadhu sidii shaaficiyad ku soco intay caladbaxaysayna muusoo islaamin kii gaaloobay falmusamaa wixii la magacaabay ayaa waajibaya maxaa yeelay dee wadigan iyo xidhiirkan dhex maray ayaa wixii la magacaabay meher ku magacaabeen sugay intii aan sababtii fasaqaba la helin riddadaasina markaa dee wixii ka horreeyey iyana u tallaabi mayso walaa yarjicu zawj ninkii faasikaha ku noqon maayo buu le bacda alfasli bilmahri calaa man garahu fi ljadiid masalan ninkii gabadhii dee waa kanoo guurkeedu uu fasakday meherkeediina wuu siiyey marka wuxuu leeyahay meherkaa ugu noqon maayo zawjkii ciddii ku dagtay ee weli ahayd ama gabadha haddii ay dee iyada u qarisay filjadiida haddaan qaban maxaa yeele dee manfacadii cud budciga dee waa obsaday isagu mar hadduu xidhiir la yeeshay qadiimku wuxuu leeyahy war may mar haddii ceebta loo qariyey ha yidhahda anigana halaysi runta iyada u dhibay marka aabaheeduna haddana halayska iska lugo wa yushtaradu fi lcunnati waxaa loo shardiyaa rafcun ilaa xaakimin in loo kor yeelo wakada saa'irulcuyuubina waa kulmid fil asaxi haddaan qabano wa tahbutu lcunnatu waxay ku sugnaanaysaa biiqraarihi qiridiisa ow bibayinatin calaa iqraarihi wakadaa biyamiinihi ana waa kulmid dhaartee bacda nukuulihi intuu diiday dabeed fil asaxi waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa cunnada macnaa marka lagu fasaqanayo awood darrada ninka rafcun ilaa xaakimin in xaakim loo kor yeelo inay gabadhu tidhaahun awood ma laho iyadoo ay markaa tidhaa waan fasakday maahae waa in xaakimka loo kor yeelaa wakadaa saa'ir lcuyuub waxaa kaloo la mida ceebaha kalena waa la mid filasox haddaan qabano ceebaha kale waalidu ka mid tahay barasu ka mid tahay ee si loo hubiyo oo aan dee laysaga dhaqaaqin jaataar mid waliba midka kale aanu odhan ceeb baan ka helo waan fasakday un oon loo kala dhaqaaqinun waa in maxkamad laysla tagaa haddaba cunadan awooddarida ninku maxay ku sugnaato watahbutu lcunnatu biiqraarihi waxay ku sugmaysaa qirasho isagu qarto uu yidhaahdo haayo waxba islama hayo ow biba- ow bayinatin calaa iqraarihi ama markhaati xaakimka agdiisa la keeno ka markhaati kacaya qirid uu qirtay yacni cid ka markhaati kacayso iyada odhan karta ee awood ma leh ma jirto maxaa yeele dee cid daalacan karta ayaan jirin hataa ruuxa dumara ayaa dee ogaanshaheedu u iska adagi wakadaa biyamiiniha dhaarteedana way ku sugantaa bacda nukuulihi bacda inkaari lcuna wa nukuulihi intii uu yidhi waxa ay sheegayso ma jiraan ee la yidhi dhaara haddaba ee uu dhaartii diiday ayaa iyada lagu celinayaa la odhanayaa dhaara inaanu awood lahayn sida saacadaan qaban iyada lafdeedu dee wax sugan ma haddana laakiin qariinooyinka iyo dee wadaagjooggaasunbay ku qiyaasi karaysaa waa waa taa lafte dhaarteeda fa iska mala awaal weeye waidaa habatat markay sugnaato daraba alqaadi low sanatan sanada ayuu u yeelayaa bidalabiha iyada doonideeda ayuu ugu ugu yeelayaa faidaa tamat markay dhammaato rafacatu ilayhi wuu usoo koryeeli fain qaala haddii waditu waan u galmooday xullifa waa la dhaarin ee fainna kale hadduu dido xullifad waa la dhaarin ee fain xalafad hadday dhaarato aw ama aqara uu qiro istaqallat bilfasli iyadaa faska la keliyoobaysa waqiila waa le yaxtaaju ilaa idni lqaadi ayuu baahanya aw faskihi ama faskiisa waxau sheekhu leeyahay masalan markay awood daridii ninku sugnaato waxyaalaha ay ku sugmaysay mid kamida ayay ku sugantay daraba alqaadi lahu sanatan qaadiga ayaa sanad ayuu u yeelaya wuxuu odhanayaa sanadkaas ayaa la fiirinaya bal hadday inuu ka soreeyo iyo inuu sidiisii hado cumar bin khadaab ayaana sameeyey sidaas say bahaqi iyo qaar kale ay ka wariyeen waxaana culimada qaarkood yidhahdeen in qadaaga cumar la raaco baabkan ayaa habboon maxaa yeelay dee afarta fasalba loo marinaya waxaa laga yaabaa dee mararka qaarkood bal in qabowgani dhibaato ku keenay ama kulaylkani dhib ku keen ama dabayshani dhib ku keentay oo bimacnaa dee inuu fasalada la qabsan waayo wax kusii noqdeen ba bal afarta fasalba ha lagu eega baa laleeyahy bal markaa mid un inuu caadi noqdo afartii fasalba marka markuu caadi noqdo ee de sidiisiin ku socdo markaasaa dee gabadhii laga fasaqaya laakin waxaa laleeyahy bal horta afarta fasalba ha lagu eego qabow iyo kulayl iyo dabaylba marka bialabihaa muddadaana waxaa loogu yeelayaa gabadha doonideeda xaqa iyadaa leh doonideeda ayaana muddadaa loogu mudaynaya faidaa tama sanadii markay haddaba dhammaato rafacathu ilayhi qaadigii ayaa arrinka loo soo koryeelayaa rafci la-aan iyadu marka hadduu ilaa awood la-aantii iskaga jira ma fasakan karto maxaa yeelay baabkana dacwo iyo qirid iyo inkaar iyo dhaar iyo waxbaa meesha isdaba hayo oo arrin dee aada loo wada ogaan karayaanu ahaynoo markaa qaadiga ijtihaadkiisa iyo wadwadkiisa ka maarmi maayo markii dabeedna sanadkii kadibka la isleeyay fain qaala waditu hadduu yidhahda gabadhii waanu tegey oo iyanaa dabeetana ay dafirto xullifo waa la dhaarin intii markaa ay ka dalabtay dabeed oo markaa waxay leeyihiin maxaa dee sidaan loo yidhiye isaga loogu dhaariyey asalka waa cadamulwadi bay leeyihiin ninkani haddii awood la-aani jirtay awood la-aantii unbaa asal ah ee maxaa markaa see loo sameeyey waxay leeyihiin dee bayine iyo markhaati in galmada loo soo taagaano waa adagtay asalkanaynu halkan asalka asalkanaynu qaabilinaynaayoo dee guur baa meeshan jiray inay dadkani markaa iska guurkooda caadi yahay oo dalala yahay baa asal ah oo xagga sharciga ku toosan markaa inaga waxba kala fadqalalay mayne kaa isagu sugayeela waan hogaagsanay ayuunbaa la dhaarin oo xaggiisa la maray masalan waa haddii aan qariino ka xoog badani aanay jirin masalan waa markay gabadha carmal tahay hadday inan tahay oy afar islaamood ka markhaati kacaan inay bikaaraba tahay dee laga dhegaysan maa iyadu waa la odhan dhaaro waa la kala dhaqaajin haddaba fa idaa tamad rafacatu ilay fain qaala waditu xullifa waa la dhaarin fa ina kala waa iska soo taagay dhaartii xullifad iyada ayaa la dhaarin inaanay is arag fain xalafad hadday dhaarato aw aqara ama isagii baa ogolaadayba istaqalad bilfasl marka waa la keliyoobaysaa fasaqo waa fasaqday bay odhan waqiila waxa la yaxtaaju ilaa idn lqaadi o faski waxay u baahan tahay buu leeyahy qaadigu inuu idna fasaqa ama isaguba u fasaqo walow ictazalathu hadday ka dheeraato oo ama mariidad ay xanuunsato oo ama xubisad la xidhay fi lmuddati lam tucsab muddadaa la xisaabin maayo ee walow radiyat bacdahaa bihi hadday karaali noqoto badala xaquhaa xaqeedu waa buraya wakadaa low ajalatu cala saxiixi saxiix haddaan qabanno hadday muddo kala qabsatana ayana waa la mid waxau sheekhu leeyahay gabadhii dee waxa shardiga bal afartaa fasal ee ninka la tijaabinayaba inay ruuxa dumari la joogta e low ictisalatu hadday maalintiiba ka fakato aw maridad ama waa xanuunsatay oo xubisa ama waaba la xabaasay fi lmudda sanadkiiba saasay xaaladeedu ahayd lam tuxsab muddadaa markaa lama xisaabinayo sanadkaa haddii ay markaa sanadkii kadib u timaado oo ay tidhaa de waataad sanadka noo qabato hawshii waa iska halkii isna u dhahdo managa isbu aragnayba muddadaa la xisaabin maaya sanadka unbaa haddana loo bilaabay maxaa yeelay dee xidhiir la-aantan imka xaggeedaa loo tiirinaya walow radiyat bacdaha hadday ka raali noqoto buri bacdaha bacda inqidaai jamiic lmudda walow radiyat bacdaha hadday ka raali noqoto dabadeed bacdaha bacda jamiic lmudda muddadii intay dhamaatay dabadeed ayay bihi bilmuqaami maca zawj inay ninka iskala sii joogto haddana iyadoo waxaasoo dhibaya sanada la isla maray badala xaquha xaqeedi fasaq waa burayaay iska wada joogun baa la odhan oo wax kasta ha isla maraan cid is doonaysa cidana isu diigi mayso wakadada low ajalathu ala saxiix hadday tidhaahdo bal sanad kale aan eegnana ayana xaqeedii waa buraya ala saxiix haddaan qabano maxaa yeele fawr buu ahaayo taajiilkan iyo dibdhigana waa mufawit oo waa tegsiinaya walow nakaxa hadduu guursado oo wa shurida fiiha gabadha loo shardiyay islaamun oo fii axadimaa nasabun loo shardiyey aw xuriyatun aw kayruhumaa ama labadaa keyrkood fa ukhlifa markaas ayaa laga baxay fal adharu sixatu nikaaxi nikaaxi inuu ansaxayo weeye uma intaa de in baana hadduu cadaadaa khayran mid ka khayr mimaa shuruudda wixii la shardiyey falaa khiyaara wain baana duunahu hadduu cadaadana falaha alkhiyaaru bay leedahay wakadaa lahu isna waa usugnaatiro sax haddaan qabano waxyaalaha sababaha keena fasaqa ayaa midi wuxuu ahaa ceebaha aynu soo tilmaanay ceebaha aynu soo tilmaanay ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo markaa ceebaha asbaabaha ka mid a waxaa la idhaha khulfu shard khulfu shard iyo khulfu danni waxa weeye shardi markii la guursanayey guurkani dhacayey la shardistay baa la waayey ama waxa la malaynayey oo maro lagu galay baa la waayey khulfu shardi oo khulfu danni yacni waa sabab isaguna khiyaar keena waxau leeyahay sheekhu hadduu gabadh guursado wa shurida fiihaa caqdigeediina lagu shardiyo islaamu inay gabadhaasi islaam tahay waxaan kuu guuriyey haweenaydaasoo islaama aw fii axadina midkood baa nasabun aw xuriyatun aw kayruhumaa waxaa loo shardiyey mid ahaantood baa nasab baa loo shardiyey gabadhaasoo reer hebel ama ciddaa ka dhaas aw xuriyatun aw xora baa layidhi mu ninkaasoo xor aw kayruhumaa y gabadhaasoo bikaaro inana baa layidhi fa ukhlifa dabeedna waa la baajiyey waa la gub yeelo shardigii sidii waa noqon waaye caqdigii sidii maku dhaco gacantaba la isugu dhiibay waxaan wixii ahayn la shardiye baa soo baxay islaamba maaha xorba maaha baa la yidhi qofkii meesha lagu caqdi qoladii lagu sheegayeyba maaha inantiiba maaha waaba dhowr nin baabay soo arag fal adharu sixatu nikaaxi barba horti guurkii waa ansaxayaa maxaa yeelay khulfigan shardiga ku dhacay horta fasaadka masalan xagga bayca oo kale ma fasaadin jirin isagoo weliba aada ugu raadoobi jiray shuruudda faasidka nikaaxina waa kasii awraysan waxa weeyaan adharka thani ladhar muqaabilka adharku wuxuu leeyahay waa burayaa nikaaxu dee sifooyinkuu cuskanaya marka hadday cayntii bedelanto kala un bay lamid tahi sifadu bedelantay gabadhiiba hadday isba bedesho tii la sheegay mid aan ahayn meesha kasoo baxdaba sifaduna waa lamid buu leeyahy haddaba waxaanu nidhi horta waa ansaxayaa haddaba bal waxaa la eegayaa isweydaarkan sifadii sifadan la waayey ma waxaa soo bedelay tii la shardiyey mid ka wanaagsan ma mid ka xun ma mid lamida maxaa bedelay uma wuxuu leeya intuu ansaxay kadib in baana hadduu caddaado kan la sifeeyey khayran mima shurida wixii la shardiyey wax ka khayr badan baabu soo baxayba dee waxaa la doonaya waa la ahlukitaab iyo inay noqoto oo dee markaasaa waxa uu soo baxaybaa muslimad dee waa inay islaan iska carmala baa la yidhi o dee inan baabay soo baxday khayran mima shurida falaa khiyaara khiyaar malo de wixii la shardiyeyba marka waxaan la helay baa ka fiican wain baana duunahu wuxuu soo baxay haddaba wuxuu ku caddaayay duunahu duuna almashruud wixii la shardiyey wax ka hooseeya meesha ka soo baxay waa inay xor noqotay baa le addoon bay noqotay waa inay inantahay baa lale islaam bay noqotay falaha alkhiyaar masalan khiyaar bay gabadhi leedahay wakadaa lahu bilasaxi ninkiina wuu leeyahay isna khiyaar buu leeyahay hadday arrinkaas oo kale dhaco walow danahaa hadduu umalayo muslimatan oo xoratan buu umaliyo fabaanad kitaabiyatan way cadatay aw amatan wahiya taxilu low iyana waa uxalaal falaa khiyaarkii baa sariidaan qaban ee walow adinad hadday ogolaato fii taswiijiha guurinteeda biman cidda dannatu ay umalaynaysa ku fan fadaana fisqigu baa cadaday aw danaa'atu nasabihi ama nasabkiisa xumaashiisa waxirfati iyo shaqadiisa xumaanshaheeda falaa khiyaara laha khiyaar malaha qultu waxaan ihi nawaawi haddaan ihi walow baana maciiban aw cabdan falaa khiyaar door bay leedahay wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu khulfu shardi iyo halkaas aynu kaga soo baxno khulfu dhanni ayaynu halkana ka gelaynaa wuxuu sheekhu leeyahay haddii uu u maleeyo ruuxan dumare ee uu guursanayey ayaa wuxuu u haystay muslimatan lamana shardiin laakiinse markuu isagu guursanayey dee muslimad buu uhaystay fabanad kitaabiyatan aw xoratan w fabanad kitaabiyatan aw amatan xor buu haystay oo addoon bay soo baxday muslimad buu haystay oo ahlu kitaab bay noqotay wahiya taxilu lahu addoontaasina waa midu xalaal ah addoontaasina waa midu xalaalah oo bimacnaa waa maxay dee wuxuu xore ku guursadaa baan uhaysanin diniga waxna waa ka baqanayaa falaa khiyaara lahu fiima fil adhari wax doorahoo ninku uu markaa yeelanayay ma jirto fil adhari haddaan qabano maxaa yeelay dee male shayga malaha la yidhaha khiyaar kuma sugno isagaa gabadfal sameeye o dee ruuxan dumara inuu iska baadho ama shardiso ayay ahayd inuu iska baadho ama shardi ka dhigto ayay ahayd bacdamaba aanu isagu iskana baadhin shardina ka dhiganin melihiisaa nikaaxi kuma fasahan karo walow adinat fii taswiijiha biman dannathu kuf-an ruuxii dumar ahayd ayaa weligeedii waxay u idantay inuu u guuriyo cid ay u malaynaysa inuu kuf u yahay u qalmo fabaana fisku ninkii baaba waxa uu soo baxay wax faasiq ah iyadana waa gabadh dhowrsoon aw danaa'atu nasabihi ama nasabkiisu iska yar liito wa xirfatihi oo dee xagga nasabka waa si aynu soo maraynay ay qoladan shaaficiyadu ay waxnoo kala yar sarsaraysiiyeen ay carabta cullada kale ka sarraysiiyeen carabta lafda ay sii kala sarsaraysiiyeen nasabkiisa liidashadiisii baa soo baxday waxirfatii waa nin shaqo liita shaqo xumo shaqooyinka gudaafarahabu haya falaa khiyaara lahaa iyada iyo weligeedii toona khiyaar male maxaa yeelay gabadfalku ayada ayuu ka yimi iyo weligeed ayagaan iskana baadhin shardiina nawawi baa wuxuu leeyahay walow baana